cabdulaahi xasan shariif oo lagu eedeynayay inuu ka dambeeyey weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada edmonton ee lagu dhaawacay sarkaal boolis ah iyo weliba afar qof oo shacab ah intii ay booliisku cayrsanayeen ayaa la hor keenay maxkamadda magaalada edmonton dacwadda cabdulaahi ka dhanka oo horaantii ay booliisku shaaciyeen in lagu eedeyn doono dembiye ay ka mid yihiin argagixisnimo iyaga oo sheegay in cabdulaahi gaarigii uu watay ee weerarka uu isticmaalay laga helay calanka isis iyo weliba in labada kun iyo shan iyo tobankii horey loo soo dacweeyey isaga oo lagu eedeynaya aragtiyo xag jir ah hase ahaatee dacwadda maxkamadda la hor keenay ayaa iyadu ka duwanayd sida uu shaaciyey mid ka mid a xeralayaasha magaalada edmonton ee dacwadda soo gudbinayay waxaa cabdulaahi lagu eedeeyey iskuday dil dad gaaraya shan qof hase ahaatee waxaa maxkamadda laga codsaday in dacwadda dib loo dhigo ugu horeyn axmed cali axmed numarig oo loo xilsaaray inuu u hadlo soomaalida ayaa waxa uu yidhi markii laisku imaade waxaa la yidhi ninkan diyaar ma u ahan diyaarna ma ahan qof baa u jooga meesha oo adiga volunteer u suubiyey in u noqdo looyarka laakiin datekaa lasii gadaal loo celiye novembera la yidhaha laisku soo laabanaa korka waa la jirsiisay waa la jirsa axmed nuumarig ayaa waxa aan weydiiyey inuu isaga soomaalida u hadlo cidda u igmatay organisation meel oo ku yaalo organisayaashii dhammaan ku yaalo edmonton iyo xoogaa sheikh iyo iyo dadka oo young community-ga ah waxaa ku heshiinay inaa sameyn oo team oo communications ku xisaabsan adduunkan waxaa la yidhi either sheekadaada waa sheegaysaa ama waa lagu sheegaa so hadeertan waxaa bilaabnay in anaka xoog yeelano inaa codkeena dadka maqalsiino inaana sheegano sheekadeeda aroornimadii hore ee shalay markii maxkamadda la isugu yimid soomaalidii halkaa ka soo dhex muuqatay markii laga tago turjubaanka oo shaqo ahaan halkaas u joogay waxaa ugu soo horreeyey maxamuud cakood hadallo yar oo uu dadkii maxkamadda dhex joogay qaarkood la wadaagay kadibna waxa uu igu wargeliyey in ay maxkamadda dib u dhigeen waa kan maxamuud cakood oo arrintaana la wadaagayo walaale markaana uu meesha tegey waxaan filayey inuu ninkuu loo ninka dhalinyarada ahi looyar haysto markaan ogaanay inuusan looyar haysan oo la rabay qof meesha iska joogo uun iska hadalla ama markaan ogaaday baa somehow waxaan hellay nin meesha joogay oo aan hore u aqaanay oo looyar ah oo dadkan muslimka ah baan weydiistay inuu annaga na na matalo oo si maaragtay arrintan ninkan maadaama lama sii daynayo sababtoo ah haddii maxkamadda la hor keeno oo la yidhaahdo hal hadda ha laga hadlo barkiisa waad og tahay waxa weeyaan dee ma yeel lama sii dayna maahayo waqt waxaa lagu xirayaa wax aan feeqol caadi ahayn marka marka ninkaasaa na hor meeshii tegey oo wiilkii la hadlay oo waxaanu iska afgaranay inaan hadda aysan habboonayn inuu weydiisto in la sii daayo marka taasaa wuu looyarka noo dhami jaamac buulo jaamac v o a edmonton